bismillaahi raxmaani raxiim habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada warka habeennimo idaacaddii snai qodobada aad caawa ku maqli doontaana waxaa ka mid ah wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle oo maanta daah furtay mashruuc lagu horumarinayo dhallinyarada hirshabeelle dunida oo maanta looga dabaaldegay maalinta caalamiga ah ee haweenka iyo gabdhaha ee golaha sayniska guddoomiyaha tuulada baarey oo taageer waxbarasho ka dalbaday wasaaradda waxbarashada hirshabeelle dhallinyarada magaalada jowhar oo xilliga jiilaalka u dalxiis iyo damaashaad taga xiintooyda webiga shabeelle xubinta sarifka iyo suuqyada ayaad ku maqli doontaan sidoo kale akhbaaraadka dibadda ayaad ku maqli doontaan warka caawa ee radio snai
hay-adda caafimaadka adduunka w h o waxay ku dhawaaqday in koronavirus ama covid toban ee sagaal uu yahay halis caafimaad oo adduunka soo wajahaysa naftaada iyo bulshadaba ku caawi inay ka badbaadaan fayraskan sida aadka u faafa haddii aad safartay ama aad dhex gashay dad badan waxaa laga yaabaa inuu kugu dhacay covid toban iyo sagaal waxaa dhici karta inaad fiicnaan dareemayso ha yeeshee aad xambaarsan tahay fayraska adigoon lahayn wax calaamad ah dadka kalena aad u gudbin karto qaad tallaabooyinka soo socda si aad dadka uga ilaaliso inuu ku dhaco fayrasku gacanna ka geyso xakamaynta fayraska xiro maaskiga ama afdaboolka ku dhaqan kala fogaanshaha bulshada una jirso dadka kale ugu yaraan laba mitir si joogto ah u dhaq gacmahaaga haddii aad awooddo joog gurigaaga oo la soco caafimaadkaaga fiiro gaara u yeelo calaamadaha hargabka oo kale ah haddii aad xanuun dareento wargeli xarunta caafimaad ee deegaankaaga faahfaahinintaasi dheer mar warba kala soco xogaha ka soo baxaya wasaaradda caafimaadka ee deegaanka aad ku sugan tahay xusuusnow inaad qayb ka qaadan karto yaraynta faafidda covid toban iyo sagaal
dhegaystayaal inta aad maqasheen waa qodobada warka habeennimo idaacadda snai haatan u diyaargarooba qodobadaasi oo faahfaahsan aan ku horeeyay wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha hirshabeelle ayaa maanta daah furtay mashruuc lagu horumarinayo dhallinyarada hirshabeelle siduu warbixintaasi kusii faahfaahinayo cabdiweli axmed hilowle mashruucan ayaa looga gol leeyahay sidii dhallinyarada deegaanada hirshabeelle ay kaga faa'iidaysan lahaayeen shaqa la'aanta baahsan ee ka jirta deegaanada hirshabeelle waxaana daafurka mashruucan ka soo qayb galay maamulka gobolka shabeellaha dhexe kan degmada jowhar xubno ka tirsan labada gole ee dowlad goboleedka hirshabeelle dhallinyaro iyo qeybaha kala duwan ee bulshada saciid saalax cabdiraxmaan oo ah agaasimaha guud ee wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle iyo sidoo kale maxamed cabdulqaadir cadow oo ah agaasimo ku-xigeenka hay-adda i r s ayaa si wadajir ah waxay ugu warbixiyeen ujeedada mashruucan iyo hadafka laga leeyahay mashruucan wuxuu xoogga saari doonaa inaan shaqa abuurusu sameyno dhallinyarada deegaanada hiirshabeelle mashruucan wuxuu noqon doonaa mashruuc laga hirgeliyo gobolka hiiraan iyo gobolka shabeellada dhexe intaba hadafka mashruucan wuxuu yahay in loo tababaro ama tababar la siiyo dhallinyarada deegaanada hiirshabeelle laguna saacido inay la yimaadaan hal abuuro iyo fikiryo ganacsi waxaan ognahay wadankan soddonka sano ugu dambeysay brobleemka ugu weyn ee ka jirto inay shaqaala'aan ahayn dadku waxay ka hadlaan amni amni ma suurtageli karo ayadoonan dhallinyarada haysan shaqo waxaan ognahay boqolkiiba sagaashan brobleemada dalka ka socdo inay ugu wacan yihiin shaqala'aanta shaqo si loo abuuro annaga kuma dhiirigelinayna dhallinyaro keliya inay shaqo loo raadiy lakiin annaga waxaa rabnaa hadafkeen waxay yahay dhallinyarada inay la yimaadaan hal abuuro hal abuuro ganacsi wasaaradda oo kaashanaysa hay-adda u n f b a iyo midowda yurub iyo iris inay maalgelin damaanad leh ee u qaadaan haddii ay la yimaadaan fikradaas ganacsi haddaba sidee lagu fulin doonaa marka barnaamijkaas inta aanan barnaamijkaas loo gudagelin maalgelinta waxaa samayn doona waxay tahay tababaro la siin doono dhallinyarada fursadda u heli doono oo ka soo jeeda deegaanada hiirshabeelle si guud
annaga doorkeennu wuxuu yahay fulinta iyo kala shaqaynta maxaa la dhahaa wasaaradda hiirshabeelle si guud wasaaradda dhallinyarada isboortiga hiirshabeelle iyo maamulka hiirshabeelle si guud mashruucan suu agaasimaha guud sheegay waa mashruuc weyn oo ballaaran waa mashruuc socon doono ku dhowaad saddex saniyo bar waa mashruuc loogu talagalay dhallinyarada soomaaliya si guud iyo si gaar kuwa hirshabeelle inay shaqo abuur ka helaan sidaan la wada soconno waxaa laga yaabaa dhallinyaraha tihiin kulligiin inaa shaqooyin kala duwan abalaagarayseen oo dowladda iyo hay-ada iyo waxaas ku saabsan dowladda iyo hay-adaha dadka dhan ma wada shaqaalaysiin karto waa wada ogsoonnahay marka waxaa loo baahan yahay dadka inay ayaga shaqo abuurtaan sidee ku abuuranayaan haddaysan maalgelin helin mashruucan marka waxyaabaha uu dhiirigelinayo waxaa kamid a inuu maalgelin keeno waxaa ka mid a inuu baro siday dadka ayaga maxaa la dhahaa shaqo u abuuran lahaayeen ku dhiirigeliyo fartuun adin xeefow gudoomiyaha ururka dhallinyarada gobolka shabeellaha dhexe ayaa dhallinyarada kula dardaarantay inay doorkooda ka qaataan islamarkaana ka faa'iidaystaan mashruucan maanta waa maalin aad nooga weyn haddaan nahay dhallinyarada hirshabeelle ama caasimada dowlad goboleedka hirshabeelle barnaamijkan la dahfuraayo oo ah dhallinyarada in ay noqdaan ama la taakuleeyo hadday noqon lahayd dhinaca traininka iyo hadday noqon lahayd shaqo abuur loo samay lahaa marka hore waxaan ugu mahadcelinayaan hay-adan iyo wasiirka dhallinyarada oo juhdi badan geliyey barnaamijkan dhallinyarada lagu taakuleynayo waxaan rajaynayaa barnaamijkan inuu noqdo dhallinyarada inay si toos ugu faa'iidaysan doonaan sidoo kale gudoomiyaha gobolka shabeellaha dhexe axmed meere makraan ayaa sheegay in ay caafimaad u noqoto dhallinyarada deegaanada hirshabeelle mashruucan loo sameeyey maanta wasaaradda dhallinyarada waxay noo keentay barnaamij aad iyo aad u wanaagsan bulshadana aad maaragtay wax badan sida ay noo sheegeen ama sharaxaadda ay hadda nagu siiyeen wax badan oo macnaha bulshada usoo kordhi karo waxaan rabnaa haddii aan nahay hirshabeelle gaar ahaan shabeellaha dhexey hadda waxaa lagu bilaabay degmada jowhir sidana loo sheegana degmooyinka kalena inuu laga hirgeli doonaa hadduu ilaaha yidhaahdo aan rajayaynaa waxaan rabnaa degmada jowhir marka in barnaamijkaana uga faa'iidaysana si wanaagsan dadku maaragtay shaqola'aanta waxay dhaxalsiisaa dhibaatooyin badan ugu dambayn wasiirka wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha dowlad goboleedka hirshabeelle maxamed cabdalla cali ayaa daafuray mashruucan mashruucan waa mashruuc aad u ballaaran waa mashruuc weyn waa mashruuc loogu samaynayo dhallinyarada shaqo abuur dhallinyaro gaaraysa markii la yidhaahdo soomaali ahaan shan iyo labaatan kun oo dhallinyaro waaye ka hirshabeelle ahaan isteedkeenna annaga waxaa naga soo gaaraysa saddex kun ilaa iyo dhowr kun oo mataqaanaa dhallinyaro oo shaqo abuur loo samaynayo siday noo sheegeen shaqo abuurka la samaynayo waxaa ugu yaray dhaheen maxaa la dhahaa laba kun ilaa iyo toban kun oo mataqaanaa qofka loogu samaynayo laakiin ma aha maanta inaan mataqaanaa waxaan maanta u fadhinaa inaan daahfuranno kadibna mataqaanaa in karateeriyada iyo mataqaanaa wixii lagu soo xulaayo maadaama hirshabeelle guud ahaan ay tahay aysan ahayn gobolka shabeellaha dhexe laakiin mataqaanaa meesha ugu horeysay ay noqotay inaan ka furno dowlad goboleedka hirshabeelle caasimadiisa jowhar in gudoomiyihii iyo gobolka iyo gudoomiyaha degmada in maadaama ayaga ay mataqaanaa ka yihiin gofanaha gobolada iyo degmooyinka ayaga ay joogaan inaan ayaga mataqaanaa hawshii aan u dhiibno si mataqaanaa ayagana cadaalad iyo mataqaanaa sinaan iyo karateeriyada loo dhiibayo ay ku soo xulaan dhallinyarada loo samaynayo shaqo abuurka mashruucan ayaa qayb weyn ka qaadan doona xalweelida shaqola'aanta soo wajahda dhallinyarada ku nool deegaanada hirshabeelle inkasta uu yahay mashruucii ugu horeeyey oo ay qabato wasaaradda dhallinyarada iyo cayaaraha hirshabeelle dunida ayaa maanta looga dabaaldegay maalinta caalamiga ah ee haweenka iyo gabdhaha ee golaha sayniska siday warbixintaasi noogu soo jeediso waryaheena maryamo sheekh cabdi sanad kasta kow iyo tobanka bisha febraayo oo ku beegan maanta oo kale waxaa caalamka laga xusaa maalinta haweenka iyo gabdhaha golaha sayniska dhinacyada dhaqanka sayniska tiknolojiyada iyo hal abuurka si kor loogu qaado barnaamijyada horumarinta waarta haddaba magaalada jowhar ee maamul goboleedka xarunta hirshabeelle ayaa qayb ka ah in maanta laga xusayo maalintaasi ugu horeyna waxaan markaasi weydiiyey adna cabdi xuseen oo kamid a gabdhaha waxbartay ee ku nool magaalada jowhar adna ayaan weydiiyey maxay muhiim ugu tahay sinaanta ragga iyo dumarka inay bartaan dhinaca tiknolojiyada sayniska hal abuurka iyo waxyaabaha soo raaca waxaa fahmaynaa si dabiica nolosha si iskugu xirxiranta iyo dhan mararka qaar xataa mostly waxyaalaha la sameeyo oo electroniga ah waxaa tusaale waxaa laga keenaa badanaa sida u shaqeeyo natural world oo ilaahay sameeyey sida dabiiciga oo dhisan tahay ee dadka biniaadan mostly kasoo koobigareeyaan marka meesha marka waxaa marka laysku dara si ay u shaqeeyaan aas electronic ee u sameyn karaan haddana mararka qaar ay ku bedelinayaan horta gabdhaha waxay faa'iido u jirtaa badanaa marka imaato wax in observation lagu indheneel lagu sameeyo ama in la tijaabiyo dumarka inay ragga kaga activesan yihiin taas marka imaado aaday wax haday fiiriyaan aad u qiimeeya haday gabadha hal mar saan kuu fiirso mostly qiimeynteeda way ka sareysaa soo aaday muhiim uu tahay iyo ka dhankooda marka imaado way kaga ficnaan doonaan dhanka ragga inay bartaana ani aan kula talin lahaa maadaama ay awoodaan inay wax dheendheha ku samayn karaan si dhaqsi ah inay bartaana ani kula talin lahaa dhinaca kale madiine caddow colow oo ah guddoomiyaha ururka haweenka gobolka shabeellaha dhexe ayaa ka hadashay taageerada ay ka helaan maamulka deegaanka gobolka shabeellaha dhexe gaar ahaan magaalada jowhar sidii unanka burburka inoogu dhacday oo dowladdu inooga burburtaba hooyayaasha soomaaliyeed kow waxay isku wacyigeliyeenba in gabar wax la baro xooga gabdhaha la saaro alxamdulila shukr maanta gabdhaha soomaaliyeed waxbay barteen meel fiicanaan uga jirnaa haddana waxaan ku iraadaa waa sugaynaa inay hore noogu sii socoto waxaa dareemi kartaan inaan siyaasada ka qaybgelayno oo maanta siyaasada ay gabdha noogu jiraan haddana aanu u taagannahay qoondada nala siiyey ka badan iyo iidiyoon xaqiijino inaan muxuu eto maalin walba doodeeru noo taagan tahay haddaan intaas la samayno gabdhaho ayna aqoon lahaynna kuma gaari karaan gabdhaha aqoontoora in la dhiso dhinac kasta ay ka dhisnaata hadday tahay muxuu ahatood qaybta oo kombyuutarada hadday tahay ciidamada xataa wixii ay barahayaan hadday tahay aqoonta kaleentooda muxuunku irahdaa caafimaadka iyo meel walba ooba oo wax laga qabto oo adigu xaquuqu aadamaha ay ay ka geli karaan gabdhuhu kaalintoore inay qaataan waa diyaaraan u nahay waana noo bilaaban tahay insha allah aad iyo aadaan u codsanaynaa in muxuuhatood hay-ado badan oo ku shaqa lahoo hadda ka hor waraysi nala qaatana waa jiraan waa codsanaynaa in gabdhaha garaadkooda kor loo qaado oo naloo dhiso oo qaybta maxaanku irahdaa laga dhiso aad iyo aadaan usoo dhawaynaynaa ciddi gacan naga sii haysa diyaaraan u nahay gabdha wax u bilaaban yihiinna waa haysnaa qaybta farsamada qaybta maxaan ku idhaha inay meelba ay bartaan diyaaran u naha haddaba shan iyo tobankii sano ee lasoo dhaafay bulshada caalamka waxa ay samaysay dadaal badan oo ku saabsan dhiirigelinta iyo ka qaybgalka haweenka iyo gabdhaha sayniska hase yeeshee haweenka iyo gabdhaha ayaa weli si buuxda uga qaybgelin dhinaca sayniska wakhtigan xaadirka in ka badan boqolkiiba soddon cilmibaarayaasha adduunka oo dhan waa haween sida laga soo xigtay xogta yunesko ee sanadkii labada kun afar iyo toban labada kun lix iyo tobankii dhammaan gabdhaha ardayda ah waxay doortaan qaybaha la xiriira dhinaca tacliinta sare gudoomiye ku-xigeenka maamulka gobolka shabeellaha dhexe maxamed cabdi sheekh xandow ayaan weydiiyey dhinaca tiknolojiyada iyo sayniska waxyaabaha ay ka caawiyeen haweenka iyo gabdhaha intaba haweenkii gabdhahu waxay noo yihiin annaga dad aad iyo aad agteena qiimo weyn ugu lawaaya maxaa yeelay waa lafdhabarka ummadda soomaaliyeed haddaan usoo laabta jawaabta su-aashaada haweenka annaga iyo gabdhahuba waxaan u qabanay waxyaabo badan waxaa ka mid a inaan barnay ka saacidnay inay bartaan kombyuutaradii samayntii kombyuutarada iyo waxyaabo kale oo badan waa mahadsantahay waxaa jiray hay-ado amba n g oyo amba kambaniyaal howshaas wax ka qabtay aan anaga keenay sida kambaniga kaashif oo kale wuxuu soo saaray ilaa gabdhood oo ilaa hadda ka shaqeeyo xarumahada xafiisyada dowladaha oo kenya ay kamid yihiin kuwa hirshabeelle stateka wuxuu soo saaray sidoo kale waxaa dheeraa in dhalinyaro amba markaas xirfadlayaal ay u abuurayaan sida samaynta moobeelada marka waxaan leeyahay wax badan aan qabana insha allah wax kala dhiman waa dhamaystirayna xaqiiqdii hadda haweenka yani oo waaweynka ah amba aan gabdhaha ahaynin wax badanaan la qabanay ayaga laftirkooda xirfado badanaan la abuurnay shaqo abuuraan u samaynay waana ku guda jirnaa hadduu ilaa yaraa waxa dhiman waa dhamaystirayna hadduu ilaa yaraa waxaan rajaynaynaa sanadkan labaatan labaatan iyo kow iyo waxaa ka dambeeya inaan samayn doono horumaro intii hore ka duwan hadduu ilaa yaraa ujeedooyinka horumarinta joogtada ah ee yoolka caalamiga ay hogaamiyaasha adduunka ku heshiiyeen sanadkii labada kun shan iyo tobanka oo ku eg sanadka labada kun iyo soddonka wadamada adduunka oo dhan waxa ay ballan qaadeen in ay dhisaan kaabayaasha adkaysi leh korna u qaadaya soo saarista loo dhan yahay ee joogtada ah iyo kobcinta hal abuurnimo guddoomiyaha tuulada baarey ayaa taageero waxbarasho ka dalbaday wasaaradda waxbarashada hirshabeelle warbixin amuurtaasi la xiriirta waxaa sii faahfaahinaya cabdicasiis xasan cabdulle tuulada baare waxay ka mid tahay tuulooyinka ku yaala duleedka degmada jowhar ee xarunta gobolka shabeellaha dhexe waxaana tuulada ay leedahay hal dugsi oo qura midkaasi oo ay caruurta ay wax ku bartaan balse in muddo ah waxaa ku yimid hakad waxbarashadii caruurta maadaama dugsigu u baahan yahay dayactir xoogan oo dhinac walba ah si sare loogu qaado waxbarashada deegaanka gudoomiyaha tuulada baare cumar ibraahim nuur ayaa sheegay in dugsiga uu ka samaysan yahay oo laysku xardhay islamarkaana ay u baahan yihiin in laga taageero dhammaan adeegyada iyo baahiyaha waxbarasho ee tuulada ka jirta jili wixii oo mixiisi quusi ahaa oo ka barakacay oo ku soo noqdeen aad iyo aad ay u fiicannahay qaab alfabaad ayay leedahay oo sii gudbiyo waxay awood ay u weyso laakiin hadda wiilaa leedahay iskuul oo leedahay hadda dadka dhisaa ku socota dhis walahi hadda aniga alxabaan ugu yar halkaasa ay ku socotaa dayactirkaas hadda wax ma hayno wax saacadii hadda ma hayno walahi waxaan ka aan kasokaansabay in iskuulkii ood buu ahaa oodii waa dinti diidii wixii fasahaadii ku kacay waa isku daba dhacday in iskuulkaas la dhiso si tuulada waxbarashada oo laga qayb qaadan lahay ciyaalka wax lagu baran lahay intaasaan sheegi lahay macalimiinta wallahi misaan hadda malaha haddii wax soo baxaan oo si wasaaradda meelaas ay ka saartay waxbarashada bilowyaadii socdadinoo iskasii go-aan oo mutasawacay wax ku baraan si kastaba ahaatee waxaa sanadahan dambe kordhaya baahiyaha la xiriira waxbarashada oo ka mid ah adeegyada muhiimkuwa aadanaha iyo horumarka dalka iyadoo dhinaca kale ay jiraan dadaalo ay wado wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee hirshabeelle taasi oo ku aadan in sare loo qaado tayada waxbarashada ee deegaanada gobolkani shabeellaha dhexe dhalinyarada magaalada jowhar ayaa xilliga jiilaalka u dalxiis iyo damaashaad taga xiintooyda webiga shabeelle sanad walba xiliyadan oo kale waxaa gursada biyaha webiga shabeelle kaasoo ay dhalinyarada usoo damaashaad tagaan waxa uuna webiga shabeelle inta badan xiliyadan oo kale ku nafweyn jiray qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada jowhar ee caasimada hirshabeelle qaar ka mid ah dhalinyarada ku dhaqan magaalada jowhar oo aan kula kulanay xiintooda magaalada jowhar iyagoo ku guda jira xilligooda dabaasha ayaa waxay ka warbixiyeen saameynta ay kala kulmaan dabaasha xiliyadan oo kale iyo cabsida ay ka qabaan qaaditaanka webiga shabeelle
maalinta jimacada iyo khamiista sidaad arkaysaan meelahan waxaa iskugu imaato dhallinyaro fara badan ayaa ku qabeysato marka barkeedana waxaa ka dhacaya shil aad u badan waxaa ku dhimanaya ilmo aad sideed sanno jir iyo meelahaase aan dabaalka siinna imaanaha sidaad u jeedaan ilmo yariisaa hadda ku jira xiintada ilmahaasna waxaa jira god oo fara badan oo ku yaalo shawaxtada markii la soo dego meeaan hadda ujeediin waxaa ku taala laba god oo labada dhinac ku kala taala labadaas dhinac markii loo soo dego waxaa ku jira god oo ilaa iyo bacaadka oo loo istaagi karin marka ilmaa yariiska meelahaasay soo galayaan markaasay dabaal iyakoo ka siinin markii soo galaan ay dabaal xumo meeyay ku qabanayen dabaashan sideeda bannaan waxaa lagu bartaa kili hadda sanadkan weli cunug maku dhimanin laakiin maanta hal cunug waa meehan ku aqbada oo dhinacaneh halkan run waa horta sanad weliba waa lagu geeriyoodaa laasiina marka hore labada beri oo hore ninka markuu ku geeriyooda cabsi dadka gelina inta kale waa lagu qabaystaa ninkoo ilaah usoo qora ku dhimanaa meeshan sanad walbo dad baa ku geeriyooda saasoo tahayna ninka waa cabsi kasta yaroo dadka u geeriyooda kastaas yaraa aan ka cabsanaay wixii ka hore waa iskaga qabaysanaay waa cabsi waa iska saarnaa markii uu sii dhammaanayo biyaha webiga shabeelle ayaa waxay dhalinyaradu ku dabaashaan biyaha raadig ah ee ku hara xiintooyda taasoo sanad walba ay ku geeriyoodaan dhalinta qaar waa tahay dhegeystayaal weli waxaad maqlaysaan warka habeenimo idaacadda isnaayi haatana kusoo dhawaada xubinta sarifka iyo suuqyada magaalada jowhar oo inoo soo jeediyay cabdicasiis xasan cabdulle
mahadsanid xaliime cali ibraahiin xubinta sarafka iyo suuqyada alab waxaan ku eegnaa raashiinka qudurduruuriga suuqyada magaalada jowhar lacagaha lagu kala iibsanayo iyo sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar haddii aan ku hormaro sarafka lacagaha qalaad ee suuqyada jowhar boqolka dollar waxaa gacanka hore la kala sarfanaya laba malyan iyo lix boqol iyo toban kun oo shilinka soomaaliga halka bixinta la kala sarfanayo laba malyan lix boqol iyo soddon kun oo shilinka soomaaliya daawada ilkaha ee colgate waxaa suuqyada jool kala iibsanaya halkii xabo hal doolar iyo barra halka daawada dhagayaraha ee ilkaha suuqyada jool kala iibsanayo laba doolara shaambada kiliqaadka imron waxaa suuqyada jool kala iibsanaya saddex doolara kareemka faskaliin ee jirka waxaa suuqyada jool kala iibsanaya hal doolara kareemka timaha ee softe waxaa suuqyada jool kala iibsanaya hal doolar ilaa iyo hal doolar iyo bara dhegaystayaal halkan ayaan ku joojinayaa xubinta sarafka iyo suuqyada ee warka habeenimo ee radio snai aan dib nagu celiyo qeybaha kale warka iyo xaliimo cali ibraahin
aada u mahadsan yahay abdicasiis ayuu kaasi ahaa dhegaystayaal xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada jowhar ayaa warkeena habeenimo guud ahaan ugu dambeysay tan intaan ku kulmi doono warkankiisa xiga nabadgelyo